wadankiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wada jir qodobada aannu idiin hayno waxaa ka mid a siyaasadda waxaa loo qorsheeyey inay hagto waxaa ka bilowda daaq iyo biyo ilaa tan siyaasiga waa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya oo barnaamijka wadajir uga warramaya sida ay u qorshaynayaan dhaqangelinta hannaanka dhib heshiisiinta qaranka oo wadatashadiisa ay wasaaraddu soo gebagabaysay guddigii ka shaqeeyey hannaanka dhib heshiisiinta qaranka oo aannu ka waraysannay wadiiqooyinkii ay soo mareen iyo weliba aragtida dhaqanka ayaan sidoo kale barnaamijka idinku haynaa muqdisho oo martigelisay shirkii labiyo tobanaad ee madasha wadajir ee hannaanka qaran ee dowladaha hoose waxyaabihii diiradda lagu saaray ayaannu eegi doonaa dowlad goboleedka hirshabeelle dhismaha golaha deegaanka oo laga bilaabay degmada warsheeq aan hadda qorshe aan ku soo darnay ilaa iyo shan degmo in aan ma aragtay aan dhisi doono haddii la kalena golaha deegaanka aan ka dhisi doono sannadan laba kun iyo sagaal tobanka degmooyinkaasoo hadda uu ka socdaba meesha la yidhaahdo warsheekh wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa inoo warramay qorshaha laba kun sagaal iyo toban ee dowlad goboleedka galmudug ee lagu dhisayo golayaasha deegaanka iyo dib heshiisiinta ayaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigoo cabdishakuur ali axmeda maxamed nuur macalin maxamed ayaa soo saaray qiis cali shirana waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa hagaag wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya muddo ku dhow laba sano waxay ku howlaneed diyaarinta hannaanka qaran ee dhib u heshiisiinta hannaankaas marxalado kala duwan ayuu soo maray waxaana wasaaraddu ay soo bilowday bartamihii sanadkii laba kun toddobiyo toban wasaaradda ayaa intii ay ku howlaneed diyaarinta hannaankan waxa ay wada tashiyo kala duwan ku qabatay magaalada muqdisho iyo magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka wadatashyadaas ayaa diiradda lagu saaray hannaanka qaran ee dib u heshiisiinta iyadoo baaritaan dheer lagu sameeyey dhibaatooyinka u baahan in xal laga gaaro soomaaliduna ay si dhab ah uga heshiiso shirweynaha qaran ee dhib u heshiisiinta qaranka oo ah kiisii ugu dambeeyey oo wasaaraddu ay ku soo bandhigtay hannaanka dhab u heshiisiinta qaranka islamarkaana lagu xaqiijinayey oo ergooyin kala duwan oo ka socday dowlad goboleedyada iyo weliba odayaasha dhaqanku ay kaga qayb galeen magaalada muqdisho waxaa soo gabagabeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo sheegay in dowladdu ay muhiimad gaara siinayso sidii hannaankaasi loo hirgelin lahaa waxaa jiray guddi farsamo oo wasaaraddu ay u saartay sidii loo samayn lahaa hannaankan guddigaas waxaa ka mid ahaa jaamac gaabuush soo saaraha barnaamijka wadajir oo la kulmay ayaa ka waraystay sida ay u arkaan hannaankii in ay soo dhammaystireen wadatashadii ee ku saabsanaa ee hannaankan iyo wadiiqooyinkii ay u mareen runtahaantii aniga farxad weyn bay weliba si kaca waayo waxaan barnaamijkan bilowgii baan qayb ka ahaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii shirkii markii ay fikradda ugu badan ugu weyn ee lagu soo celceliyey noqotay in la sameeyo istiraatiijiyad ama habraac ama hannaan ama siyaasad ama hage waxu doonaha loogu yeedho qorshe qariirad inagu hagaya qaabkii ama ina tusaya aynu dib heshiisiinta u samaysan lahayn tusaale ahaan guri marka aad dhisayso hudheelkan markii la dhisayay s l qof injineerkii ugu horreeye wuu sawiray markuu sawiray qariiraddii ayuu sawiray shaxdii dhammayd iyo naqshadii qololkii dabaqyadii jaranjarooyinkii iridihii wax kasta marka iyadoo markaa cid kasta isla ogtay baa shaqadii la wada bilaabay kii korontada gelinayey iyo kii tuubooyinka gelinayey iyo kii daaqadaha gelinayay albaabada iyo kii jiingadda maaragtay saqafka dhisayey dhammaantood iyagoo garanayo maskaxda kaga jirto gurigu siduu u ekaan doono ayay dhiseen taa micnaheedu waxa weeye markay dadku ay qariirad isku qariirad haystaan waxa u fududaanaysaa inay wax isla fuliyaan dibu heshiisiinta mushkiladda ugu weynee haysan jirtay waxay ahayd ya in aanay lahayn wax laysku waafaqsan yahay iyo qaab laysku waafaqsan yahay oo loo wada shaqeeyo tanu marka waxay keenaysaa in ka jooga ee gobolka ugu shisheeya iyo ka gobolka kala jooga iyo ka qaran heer qaran jooga iyo ka heer degmo jooga ay garanayaan ee waxa ay qabanayaan iyo qaabkay u qabanayaan oo isku si wax isula qabanayaan marka jiirtii iyo jaantii dib u heshiisiinta in la isla helay that's why loogu bixiyey dhab u heshiin in dhab loo heshiiyo oo aan heshiisiinna meesha kuma jirto waayo heshiisiin haddaad tidhaahdo cid kalaa wa heshiisiinaysa laakiin markaad tidhaa heshiin dhab u heshiin innagaa heshiinayna weeyaan marka macnaha ugu weyn ee kelmaddan soo kordhisay waxa weeyaan oo dhammaan khubarada iyo guddoomiyihii guddiga guddi hoosaadka baarlamaanka professor gandi oo aad loo yaqaano khibradda uu leeyahay nabadda iyo qof kastaba la isku waafaqay in laga guuro kelmaddii dib u heshiisiin oo lagu bedelay dhab u heshiin heshiisiinna meesha ma jirto cidina heshiisiinaysa innagaa heshiinayna sidoo kale dib loo heshiinaya meel lagu noqonaya ma jirte horaa loo heshiinaya dhabna waa laga heshiinaya ha kelmadii dabu heshiisiin ee nuur nuxurkeedu xumaaday ee lagu soo celcelinayay ee mashaariicda laga dhigay halkaasay ku dhammaatay halkaasaa lagu saafwaxaa moodaa in ay jireen kelmadaha dabu heshiisiinta mar walba waa la shiraya kan muxuu kaga gedisan yahay farsamo ahaan iyo ajandaha laga hadlaya muxuu yahay
kanu waxa weeyaan horta saan kuu tilmaamay waa qaabkii loo samayn lahaa dibu heshiisiin ayaa hadda la dejiyey laakiin dibu heshiisiintii dhabta ahayd lama gelin dibu heshiisiinta isagaa tilmaamaya markaa wuxuu tilmaamayaa shan tiir shanta tiir ee annaga hadda aanu isleenahay ha lagu bilaabo waxa weeyaan tiirka koowaad oo ah in dadka loo abuuro rajo iyo hani iyo hiigsi ummadeed dadka markaad meel fog oo ka wanaagsan xaaladday ku jiraan ay u muuqato waxa u fududaanaysa inay heshiiyaan arrinta labaad wixii dhex maray ee dhib ahaa ee gaf ahaa ee xumaan ahaa in ay ka xaalaan oo ka wada hadlaan ka wada xaajoodaan meel ku tiiriyaan ka saddexaad oo ah xidhiidhkii bulshada xumaaday ee dhaawaca uu soo gaadhay in la bogsiiyo ka afraad oo ah dawladdii iyo dadkii in la heshiisiiyo oo iyagana kalsoonidii dawladda lagu qabay la xoojiyo iyo ka shanaad oo ah dibudhis iyo ka soo kabasho diiftii colaaday oo u badan dhaqaale iyo siyaasadeed iyo amni jaamac gaabuush oo ka mid ah guddigii farsamo ee soo diyaariyey hanaanka qaran ee dhabweheshiisiinta oo barnaamijka wadajir u warramayay ayuu kaasi ahaa waxaa kaloo aanu la kulannay qaar ka mid a salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed ee ka qayb galay shirweynihii ugu dambeeyey ee hanaankan lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah ugaas maxamed bashiir iyo weliba suldaan diiriye geella cali
aniga ugaas maxamed bashiir ugaas xasan baa layihahdaa boqol iyo soddon iyo shanta duub ayaan ka tirsanahay waxaanan ku ahay xogayo guud afayeenkashirkani waa shir aan muddo dheer sugaynay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana waan kala hadalnay wasiirka arrimaha gudahaan kala hadalnay waxaan uga mahad celinaynaa inay codsiga yagii iyo soo jeedintayadii aqbaleen shirkan haddaan xogtiisa kugu warray waa daahfur waxaa loogu diyaargaroobayaa shirweyne weyn oo qaran oo dhammaan qaybaha bulshada laysooga imanayo aad baanaan u soo dhowaynaynaa waana ku faraxsanna inuu saas u dhaco waa garta marka wasaaraddu waxay ka hadlaysay soona bandhigtay daraasado laga sameeyey dib heshiisiinta iyo hannaanka loo marayo oo muddo sanad ka badan ay soo waday marka daraasadaas oo dhinacyo badan taabanayso oo ka hadlaysa dib heshiisiinta oo gobolladii ay tageen marka daraasadda maxaa idin kaga soo baxay daraasaddan si dadban baanu uga qayb ahayn ugana ra'yi dhiibanayna qoraal iyo codba sidaa awgeed waxaa nooga soo baxay in tubtii dhab heshiisiinta soomaliya hadda lagu dhow yahay dawladdan nolol iyo nabadna ay runtii xilwa iska saartay khayrkeedu uu iman doono waxaanu ku darnay dad laba dib heshiisiin baa jira dib u heshiinta siyaasadda iyo dib u heshiinta bulshada dib u heshiinta bulshadu sagaashan iyo kowdii iyo wixii ka horreeyay ka bilow qabiil baa lasu dilay in lagu casuumo dhammaan madax dhaqameedyadii howradii dhallinyarada haweenkii howradii bulshada oo is wadata in beel ahaan shirka lagu casuumo iyaga oo maamul goboleedu dabcan ay ka mid yihiin haddana waxaa dhici karta haddii maamul goboleed keliya loo dhiibo inuu sida haddaba dhici karta in dab qaara layska soo cusho laakiin marka ay ahlu xildhibaanadii iyo wasiiraddii dawladda ugu jiray beelihii marka cid laysu diro dad mateli karay keenayaan taa waan wadnaa ta labaad waa siyaasadda oo laga heshiiyo dowladda dhexe waa tiirkii qaranka weeye astaantii qaranka weeye maamul goboleedyaduna waa kaabayaashii federaalka weeye waa in ay dib u heshiisiin siyaasi ah dowladda dhexe iyo maamul goboleed la sameeyo oo tanaasul iyo isu tanaasul lajira qolada oo mataqaanaa mucaaradka mid hubaysina mid hubaysmana madaxweynuhuna waa naga ballan qaaday xafidakumullah in mataqaanaa dib u heshiisiin dhab ah is-afis dheer la galo oo dhammaan qaybaha bulshada ka qayb qaataan culimada diinka dibhesiin dhaba inay dhacdo raje intee leeg ayaad ka qabtay aniga ka ugaas maxamed bashiir ahaan waxaan kamid ahay aasaasayaashii ee, carta shirkii carta ilaa yowmana haadana ee, intii dawlad soo martay raggii wax ka soo dhisayay baan ka ahay oo aan xubin muhima weliba ka ahay rajadii ka soo barlaabtay carta inay hadda khayr ku dhammaato oo dhab loo heshiiyo ayaan rajay hadda waa dhammaystir waxaa noo dhimanay heshiis badan waa la heshiisay waa la isdhexmarayaa laakiin in dhammaystir baan leenahay dhab u dhammaystir dib u heshiisiintaan yaan ku magacaabi doonaa insha allah suldaan diiriigii lacali aad iyo aad buu u si habsami leh ayuu u socdaa sidaa iminka u socda haddii lagu sii wado oon la xagaldaacin waxaan u malaynayaa in guula laga gaari doono haddii ilaahay idmo maxaad ugu malaysay oo aad aragtay oo rajadaa weyn ku geliyey waxa rajadaa weyn geliyey eh, waa shir loo dhan yahay eh, si wanaagsanna loo soo abaabulay oo gobollada iyo degmooyinka iyo magaalo madaxda intaba yacni moogtay shacabkeedii isugu yimiday en, si wanaagsanna loo lafaguray markaa waxaa aad iyo aadan u yacni moogtay rajaynayaa in meeshaa midho midho dhala uu noqon doono haddii sidaa lagu sii wado oo la sii ballaadhiyo oona halkaa iminka uu jooga aan lagaga hadhin waa shirkaasi midho dhal buu noqonayaa sidaan qabaanu Eh, shirar badan oo dibheshiisiin ayaa hore loo qabtay Eh, kan muxuu kaga gidisan yahay wuxuu kaga gedisan yahay kani waxa weeye kuma eka ee, maxaanku dhahaa kulankaa iminka socda labada cisho socdoo keliya kuma eka waa shir loogu talagalay inuu sii socdo kani waa daahfur waa arrin daahfur oo kale ah marka waxa weeye daahfurkiisa waxa yacni moogtay seeskiisa hore hadday wanaagsan yihiin ee, intiisa dambana waxa weeye dee way ka sii fiicnaanaysaa marka wuxuu noqonayaa shir wanaagsan oo ilaa yacni maaragtaa heer gobol heer degmo heer tuulo gaadha kaasina waa ka loo baahan yahay ugu dambayntana laga midho dhalin ee, rajada laga qaba inuu midho dhalo Eh, suldaan maxaa ku jira ajendaha oo laga hadlayaa oo aan horey shirarkii hore looga hadlin Een, waxaa ku jira ajandaha waxaa ku jira waxyaabo fara badan ayaa ku jira oo ah ee, sida yacni maaragtaa ee, ee, waqooyi oo kale oo yacni laba dowladood oo lixdankii isku biiray laakiin waxoogaa aad moodo inay ay kala go'een in sidii yacni maaragtaa laysugu soo jiidi lahaa ee, maxaanku dhaha arrimahaasi yacni moogtay loo gudageli lahaa ayuu ka waa waa qayb ka mida shirka socda ee dib u heshiisiinta qayb ka mida weeye xubnihii muhiimkaa dadkii muhiimka ahaa ee loo baahnaa inay daadihiyaan shirka yaa u dhan shirkan oo wada hogaaminaya oo hawsha yacni maaragtaa wada wada sidaa awgeed buu uga duwan yahay shirarkii hore suldaan diiriye geella cali ayuu ahaa waxaana ka sii horreeyey ugaas maxamed bashiir labadu waxay ka mid yihiin sanaadiinta dhaqanka soomaaliyeed waxaanay ka hadlayeen hanaanka qaran ee dhabu heshiisiinta xeritaankii shirweynihii lagu soo bandhigay hanaanka qaran ee dhabu heshiisiinta laguna xaqiijinayey waxa aanu waraysanay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye oo aanu weydiinay bal hanaankan wadiiqooyinkii uu soo maray iyo waxa uga qorshaysan wasaaraddiisa in si dhab ah loo hirgeliyo dhabu heshiin waaye kelmadda horta een, waxaa jiray shir la qabtay bishii juun oo laga hadla- looga hadlay een, nabadda iyo dib u heshiisiinta halkaasaa waxaa ka soo baxay nabadda iyo dib u heshiisiinta dalkaani inuu u baahan yahay loo gartay inay u baahan tahay siyaasad lagu hago Een, arrinkaas waxaa loo sameeyey dad ka shaqeeya badankooda maanta aad aragteen tiimka een, jaamac iyo seynab iyo suldaanka iyo suldaankii kale oo noo hogaaminayay barnaamijka iyo cabdilcasiis iyo dadaa loo qorsheeyey wax badanaa la soo maray waxaa la sameeyey roadmapkeedii waxaa la sameeyey outlinekeedii waa la soo waday waxaa la keenay meesha ay hadda maanta joogto oo la calaameeyey kundhigeedii iyo tiirarkii ay ku shaqayn lahayd marka marka laga soo bilaabo bartamihii ilaa ay hadda laga shaqaynayay siyaasaddan marka hadda ma soo dhammaystirteen oo dhankiin wasaaradda arrimaha gudaha la tashadii la rabay ee gobollada iyo dadkii munaasab ku ahaa ma ka soo dhammaatay mase weli waa wada tashaayacdiiniman
siyaasad ahaan waa noo soo dhammaatay waxaan u baahannahay keliya shirweynahan dadkii ka soo qayb galay aara'adii laga ururiyey in lagu daro oo la sameeyo nuqulkii ugu dambeeyey siyaasadda laakiin siyaasaddu kuma filla dib u heshiisiin siyaasaddu waxay u baahan tahay in la dhaqangeliyo dhaqangelinteedii ayaan gelaynaa hadda kadib kollaa inta sanadka ka dhiman iyo ka dheerba waa lagu jiri doonaa marka siyaasaddii aa dhammaatay hirgelinteedii aana la rabaa in la galo hadda waaya khilaafaadka waddanka ka jira noocyadiisa kala duwan xal ma u tahay ee siyaasaddan aad diyaarinaysaa
way u tahay oo hadda tiirarka ay ka kooban tahaaba sheegaya inay sidaas tahay siyaasadda waxaa loo qorsheeyey inay hagto waxaa ka bilowda daaq iyo biyo laysku qabsaday oo beela isku qabsadeen oo miyi jooga dhibaato ka dhex dhacday ilaa tan siyaasiga inta u dhaxayso o dhan siyaasaddaani waxaa loogu talagalay inay daboosho keento qaabkii loo hagi lahaa iyo qaabkii loo hirgelin lahaa ugu dambeyn siyaasaddaani ma tahay mid loo dhan yahay marka laga hadlayo wada tashiyadii iyo hanaankii aad samaysay hubanti hubanti waa loo dhan yahay sababtoo ah waxaa lagala soo tashaday shanta dowlad goboleed kiiba laba jeer waxaa lagala tashaday gobolka banaadir laba jeer waxaa lagala tashaday ururada bulshada oo wadanka ka jira oo dhan waxaa lagala tashaday hay-adaha iyo wasaaradaha dowladda marka waxaan isleeyahay waxaa lasoo dhammaystiray iyadoo soo martay ummadda soomaaliyeed oo dhan taladeediina lasoo ururiyey saddex boqol iyo kontonka qofood oo shirkan ka soo qayb gashana wixi ay ku biiriyeen lagu sii dari doono
wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye oo barnaamijka wada jir u warramay ayuu kaasi ahaa waa tahay magaalada muqdisho waxay martigelisay shirkii labiyo tobanaad ee madasha wadajir ee hanaanka qaran ee dowladaha hoose waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha gudaha dib u heshiisiinta maamulka gobolka banaadir iyo daneeyayaasha arrimaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa shirkan soo qabanqaabisay wasiirkeeda arrimaha gudaha ku-xigeenkiisa iyo weliba wasiiru dowlaha iyo madaxda kale ee wasaaradda ayaa saddexdii maalin ee uu shirka socday goobjoog ka ahaa waxaa lagu soo bandhigay horumaradii laga sameeyey dhismaha golayaasha deegaanka caqabadaha haysta hanaanka dhab u heshiisiinta qaranka sidii looga hirgelin lahaa ilaa heer degmo iyo weliba heer tuulo mashaariicda xasilinta iyo sidoo kale barnaamijka xal waara oo loogu talagalay arrimaha barakacayaasha ee dhibaatooyinka ka jira sidii xal loogu heli lahaa heer dowlad federaal heer dowlad goboleed ilaa weliba heer dowlad hoose warmurtiyeed ka kooban dhowr iyo toban qodob ayaa laga soo saaray kaasoo looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha golayaasha deegaanka hirgelinta dhab heshiisiinta qaranka sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha barakacayaasha iyo mashaariicda xasilinta cabdisamad garoon ayaa akhriyey warmurtiyeedkii ay isku raaceen ka qaybgalayaasha shirka warmurtiyeed kulan howleedka golaha wadatashiga hanaanka qaran ee wada jir golaha wadatashiga ee hanaanka qaran ee wada jir wuxuu si weyn ugu faraxsan yahay in si habboon u qabsoomay kulanka wadatashiga dib u eegista iyo dardargelinta jadwalka geedi socodka dhismaha maamul iyo golayaal deegaan dhaqangelinta hanaanka dhab u heshiisiinta qaran arrimaha xasilinta iyo helidda barnaamijyada xalalka waara kulan howleedkan ayaa ahaa kii labiyo tobnaad ee noociisa ah oo lagu qabtay magaalada muqdisho muddadii u dhaxaysay lix iyo labaatankii ilaa siddeed iyo labaatankii febraayo laba kun sagaal iyo toban goluhu wuxuu bogaadinayaa kasoo qaybgalka dhammaan ergada kala duwan ee federaalka iyo dowlad goboleedyada kaalinta ay ka qaateen natiijada ka soo baxday kulan howleedka hanaanka qaran ee wada jir kulankan oo ka socday oo socday muddo saddex maalmood ah magaalada muqdisho ka socday waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran kow goluhu wuxuu isku bogaadiyey howlaha uga qabsoomay xog wadaagista dhisidda golayaasha deegaanka arrimaha xasilinta dalka dhab u heshiisiinta iyo arrimaha xalka waara ee barakacayaasha iyo dadka soo guryo noqday goluhu wuxuu dib u eegis ku sameeyey habraacyada iyo howltilmaameedyada madasha oo xiriirin doona arrimaha dhisidda golayaasha deegaanka xasilinta iyo dhab u heshiisiinta sidoo kale madasha ayaa xeerisay in la qaato qorshaha xalka waara durable solutions qodobka saddexaad goluhu goluhu wuxuu ku heshiiyey in la sameeyo xarun midaysan oo qaabilsan kormeerka iyo qiimaynta howlaha hanaanka wadajir si looga midho dhaliyo qorshayaasha dowladda iyo isku xirnaanta heerarka dowladaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee qaranka oo midaysan qodobka afraad madashu waxay tilmaamaysaa in fulinta howlaha dib u heshiisiinta ay maraan wasaaradaha ay khusayso iyo maamulka gobolka banaadir waxaa kale oo hoosta laga xariiqay inla in aan la siyaasadayn adeegyada bulshada iyo dhismaha golayaasha deegaanka qodobka shanaad madashu waxay go-aamisay in dhismaha golaha deegaanka ee gobolka banaadir ahmiyad gaar ah la siiyo si shacabka ay adeegyo khadamaad iyo amni buuxa ay u siiso qodobka lixaad madashu waxay aqbashay wasaarado iyo hay-ado kale oo ay howlwadaag yihiin inay xubin ka noqdaan golaha iyo madasha wadajir sida hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda iyo hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacyaasha qodobka toddobaad madashu waxay hoosta ka xariiqday in gaabis badan ku yimid dadaalka taageeridda maamulada golayaasha deegaanka islamarkaasna ku islamarkaasna waxay ku baaqday in taageero farsamo oo buuxda la siiyo golayaasha deegaanka ee dhismay sida xudur iyo berdaale iyo kuwa hadda la dhisi doono qodobka sideedaad madashu waxay goysay in dib loo eego dhammaan habraacyada khariidadaynta colaadaha wadahadalka bulshada nabad dhisidda iyo fariimaha ay adeegsadaan hay-adaha bahwadaagta la ah iyadoo taas laga duulayo madashu waxay go-aamisay ee in la xoojiyo si dhab ahna la iskula xisaabtamo shirka xasilinta qaran oo lagu ee lagu falanqeeyo dadaalada xasilinta d in si joogto ah loo soo gudbiyo xogaha ku saabsan arrimaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta xasilinta iyo xalalka waara iyadoo la isticmaalayo foomka for w matrix c in hay-aduhu la wada in hay-aduhu la wadaagaan dowlad dowladda warbixinno dhammaystiran oo ku saabsan mashaariicda ay fuliyaan saddexdii biloodba mar qodobka sagaalaad goluhu wuxuu dardargelin doonaa dib u eegista sharciga dowladaha hoose ee hadda golaha wasiirada dowladda federaalka horyaalla qodobka tobnaad sidoo kale madashu waxay hoosta ka xariiqday ahmiyadda ay leedahay in la mideeyo dukumiintiyada adeega dadweynaha ee ka soo baxa dowladaha hoose ilaa heer gobol qodobka koob iyo tobnaad goluhu wuxuu fariin u diray hay-adaha dowladda soomaaliya ka taageera arrimaha dhisidda golayaasha deegaanka barnaamijyada xasilinta dhab u heshiisiinta xalalka waara iyo inay ku shaqeeyaan mudnaanta dowladda heerarkeeda kala duwan dhammaad wabilaahi towfiiq
cabdisamed garoon oo akhrinayay warmurtiyeedkii shirkii madasha wadajir ee labiy tobanaad ayuu kaasi ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi maxamed sibriye ayaa soo xiray shirka madasha wadajir warmurtiyeedka kadib waxaana uu kula dardaarmay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba sidii loo hirgelin lahaa warmurtiyeedka la isku raacay iyo weliba qorshayaasha lagu dejiyey madasha labiy tobanaad ee wadajir
waxaan isla calaamayna waxay ahayd in golayaasha degaanka haddaan la dhisin aan dalkan wax hore u socda wax gadaal u socda mooye wax hore u socda inaan laga helin khadamaadka bulshadanadu u baahan tahay xamar markaad joogto toddobiyo toban degmo inaad ka fuusho waayo gobol walba markaad joogtana magaalo madaxdiisuna waa degmo inta kalena waa degmooyin marka waxa aan ka hadlaynaa runtii ma aha qayb yar waa khadamaad la rabo in laga fuliyo dalka oo dhan dalka oo dhanna waxay uga fuli karaan inay uga fulaan heer degaan khadamaadkaas waxaan is leeyahay waa aadaa looga hadlay laba maalmood iyo oo lasoo dhaafay iyo maantaba in degaanadii loo dhiso maamulo in laga shaqeeyo xasilintii iyo horumarkii iyo wixii kaloo howlo ah oo aan ka hadalnay dhowrkii maalmooda lasoo dhaafay marka waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto intaa markaan ka gudbo iyadoo wixii lasoo gebagabeeyey oo go-aanaha ay communikeyga noogu qoran yihiin inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo sida muggana uga soo qayb galay halkan hay-adaha nagala soo qayb galay oo badan kuwo qaran iyo kuwo doonaro iyo partners ah dhammaan dadka tiimka ka shaqeeyey in shirku si fiican oo qurux badan loogu qabsoomo sida miidiyada iyo dhallinyarada kale oo noo khidmaynaysay oo shirka nagala shaqaysay waxaan anugu dhihi lahaa haddaanan wadajir ka dhigin forum wax gooyn kara oo wax lagu qaban karo dalkan wax badanaa ka lumaya xaqiiqadu waxay tahay marar badan annagiyaa moogtahay aan isla helinba jaanta hadda ka hor shuruucda dowladaha hoose oo laga hadlay haddii heer federaalna hadda kadib ay tahay in la ansixiyo maantayba suuroodaa inay dhacdo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirna ay suurowdo inay nidaam iyo siyaasaday hore u samaysteen ay isla meel dhigeen laba kolba waxaan la huri doonin waa broseska dalka dhan ay ku jireen waxyaabaha in la iswaafajiyo aakhirkana ay noqoto wadajir heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobol banaadirba in sidii dalkan iyo dadkan iyo adeegyadooda xasilintooda xuluushooda waxaa halka waara loo bixiyey wax walba in la isla wado haddii bilihii lasoo dhaafay ay xoogaa naga cuslaatay socodku naga cuslaaday waxaa aada iyo aada runtii wax loo bogaadiyo ah inaan hadda isu wada nimid insha allahna waxyaabihii awal hakiye howlahan ayba heer dowlad goboleed iyo qaran ka xal ka heli doonaan insha allah wakti dhow oo aan qiyaasayno inuu noqon doono bisha hadda nagu soo aada intaas markaan idhaahdo kulligiin waa ku mahadsantihiin qof walbaa qaybtii uu ka qaatay golahan hawshii lagu qabtay saddexdii maalmood waxaan rajaynayaa sida hadda loo ballamay oo howlaha loogu ballamay in laga wada shaqeeyo waktigeenna caadiga ahaa oo ahaa saddexdii biloodba mar saas maahayn saddexdii biloodba mar inaan isugu nimaadno oo aan meeshii aan joognay hore uga sii wadno muddada la kala maqan yahana sida loogu ballamay aan tiim howlaha sii xidhiiriya oo horu socodkooda noo nooga warqaba aan samayno waktiga dambeoo laysu yimaadana wixii saddexdii bilood iyo ka horba noo qabsoomay aan fiirino kadibna sida ugu fiican oo hore loogu socon karo aan mar walba isla cusboonaysiino aada iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan kusoo gebagabaynaynaa shirkeennii madasha wadajir oo saddexda maalmood noo socday intaas waxaan rajaynaynaa in madasha iyo goluhuba guulaystaan ummadda soomaaliyeedna aan waxqabad muuqda aan u qabano haddii aa la yidhahdo waa mahadsantihin wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye ayuu kaasi ahaa haddaba gabagabadii shirkaasi waxaanu la hadalnay ka qaybgalayaashii ka socday dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaan ugu horumarinaynaa agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cabdifitax cali xasan oo afka gobolka ku hadlayay oo aan ugu horreyn weydiina bal aragtidiisa shirkan iyo waxyaabihii ay kusoo bandhigeen
shirkan waxau macno u lahay waxaa isugu imaanayay saaxiibada dowlad goboleedyada ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka banaadir waxaanana martigelisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sidoo kale waxaa shirkan imaanaya saaxiibada ka shaqeeyo arrimaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta iyo xasilinta fursaday noo ahayd maanta in horumarka iyo guulaha gobolka banaadir gaaray iyo ilaa hadda wixii u qabsoomay inaan soo bandhigno iyo caqabadihiina haystay inaan ku soo bandhignay tanna waxay u noqonaysaa furo in gobolka banaadir iyo muxuu ahaay iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayagoo markii horeba ahaayeen muxuu ahaay dad hay-ado aad isugu xiran oo aanan kala maarmayn iyo saaxiibada inay isku soo dhowaadaan shacabka gobolka banaadirna inay helaan muxuu ahay fursado oo muxuu ahay baahiyahooda wax looga qabto maxaa gobolka qorshaha oo aad soo bandhigtay waxaan soo bandhignay qorshaheenii ahay xal waariska gaarista oo ay ugu horeysay in siyaasaddii aan samaynay oo ay ku xigto in unitkii ama dadkii tiimka ka shaqay lahay inaan dhammaystirno xafiisyadoodana ay diyaar yihiin haddana ay ku shaqo jiraan inaan samayno qorsho dhammaystiran oo degrebal solution plan la yidhaahdo oo gobolka banaadir uu leeyahay arrimahaasaan soo bandhignay wasaaradda waxaan ka codsanay inay naga qaybgeliso mashruucan peace building fund oo ah mashruuca nabadda ka qayb qaadashada nabadda oo aan dowlad goboleedyada ku koobnaa laakiin hadda aan rajaynayno in gobolka banaadir uu qayb ka qaato siday noo ballan qaado wasaaradda arrimaha cabdifitaax cali xasan agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug maxamuud maxamed samatar duran waxa uu shirka kaga hadlayey qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ee la xiriira dhismayaasha golayaasha deegaanka iyo xasilinta soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa ka wareystay qorshayaasha dowlad goboleedka galmudug ee dhismaha golayaasha deegaanka
barnaamijkan hadda maanta aan halkaan isugu nimid idinkuna aad wariyayaasha u tihiin oo la yidhaahdo wadajir framework markiisii hore waxaa loogu talagalay in lagu dhiso golayaasha deegaanka degmooyinka soomaaliyeed ashool kuwo badan oo lagu soo dhisay baa jira ilaa iyo puntland iyo xataa dowladihii hore oo dowlad goboleedyada ugu horreeyey waxaa lagu soo dhisay degmooyinkoodu waxay ahayd barnaamijka noocaana qaarkood inta hartay oo ama hirshabeelle ama jubbaland ama koonfur galbeed ama meesha la yidhaahdo galmudug in lagu dhisay ahayd barnaamijkan aan arkayno sharcigii dowladaha hoose ee galmudug waxaan ansixinnay agost anaa dhammaystiray sharciga anaa baarlamaanka geeyey baarlamaanku aqlabiyad bay ku ansixiyeen madaxweynuhuna waa saxiixay digrii rasmiya weeye hadda waa dhammaystiran yahay waa sharci shaqaynhaya awal in badan baa nala lahaa kaasaa wuxuu xayiran yihiin asagiina waa dhammaystirnay oo itinblace waxaa kaleeto hadda meesha noo yaalla barnaamijka xasilinta oo aanu wax badanna ku soo qabannay wax badanna noo dhiman yihiin si bulshadu isku dhex gasho si bulshadu ay maamulo u dhisato marka ugu horraysa in bulshada laysu keeno kadib dibu heshiisiin loo sameeyo kadib wixii dibu heshiisiintaasi ku waari lahayd la diyaariyo oo meelihii bulshadu isugu tegi lahayd iyo isbartiibooyinkii iyo aqaladii odayada iyo kuwii haweenka iyo kolley in badan waa jireenoo degmooyinkaan ka hadlaynaa ilaa kacaankiiba degmooyin ahaayeen maaha waxaada degmooyin soo noqdeen wixii dadka shacabka ahy dayactiran kareenna waa dayactirteen wixii kaleetana barnaamijkan bajedyada ku jira ayay ka mid ahayd in lagu sameeyo bal waxaad ka orantaa degmooyinka gobolka ama dowlad goboleedka galmudug ee ku jira doorashada golayaasha deegaanka in laga bilaabo ilaa iyo imis ayay gaarayaan haddii aan laydno afar degmo oo aan xor ahayn ayaa galmudug inta kaleeto waa xor bay noo yihiin inta xorta ah oo dhan already waxaan ka bilownay barnaamijyadaas oo xasilinta waxaan ka soo bilownay oo meel dhammaada maraya ee hobyo iyo caabudwaaq iyo balambal cadaado kaunsilkeedu waa dhisnaa wakhtigiisii unbaa dhammaaday doorashadii inay aadaan keliya unbaa hadda loo saddexdaas degmana xasilintoodii oo dhan iyo dibheshiisiintoodii waxoodii almost waa soo dhammaystirnay ayaga laftigooda doorashadii baan ku dhownahay haddii mashruuca aan dib u bilowno waxaa soo raaci doona magaalada dhuusamareeb iyo magaalada gaalkacyo markaas waxaa noo dhibanaanaya waxay noqonaysaa afarta nala ka haysto oo aan gacanta iyada ku jirin oo aan rajaynayna ayagana inaan dhowaan xorayn doonno marka haddii aan la idmo waa halkaasaa hawshu noo maraysaa wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka iyo kuwa saaxiibada idinla ah ee maamul goboleedyada kale sidee bay kugu muuqataa
wax badan baa lasoo soo maray isjiijiidaan kadib waxaan u malaynayaa hadda in laysla gartay bal wixii mashruuc ah sidii shirki garooweyga wixii ka dambeeyey in la isla gartay in mashaariicda iyo horumarinada iyo aan lagu kala harin laakiin saasoo ay tahay haddana waxaa jira dhaqaale ay tabanayaan oo tirsanayaan inuu muddadii xiriirka dawladda iyo dowlad goboleedyadu kala maqnaa dhaqaalo badan oo dawlad goboleed ahaan naga maqan baa jira oo aan ku tirsanayno dawladda dhexe aanana ka sugayno waxaa nooga xayiran sistamkii shaqada oo dhan wax la qaban karaa ma jirto haddii aan la helin qarashkaas budget support baa ku jiray serg lacag la yidhaahda ku jirtay oo nala siin jiray oo garanaysaa european union kuna siin jireen waxaas oo dhan dawladda dhexe gacanteeda weli jirtaa waana rajaynaynaa dhowaan inay noo fasaxaan iyadana
maxamuud maxamed samatar duran ayuu kaasi ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug dhinaca dib u heshiisiinta dowlad goboleedka ee galmudug ee soomaaliya waxaa iyana ay kusoo bandhigeen dib u heshiisiinta galmudug iyo caqabadaha ku horgudban shirkii madasha wada jir saalax cabdulaahi maxamed wasiirka dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa barnaamijka wada jir waxa uu weydiiyey bal dhinaca dib u heshiisiinta galmudug waxay ka qabatay
shirkan waxaa la yidhaha shirka dib u tashiga waana laga waana laga casumay waa nimid muhiimadda uu noo leeyahana waxaa weeye in ay noo sheegtay federal governmentigu wasaaradda arrimaha guduhu inayna tiri maantay wixii laga bilaabo waa saddex biro ka hor wixii laga bilaabo wada shaqayn baa naga dhexaysa waxaan la shaqaynaynaa madaxweyne xaaf oo ah madaxweynaha loo aqoonsan yahay galmudug inuu asigu madaxweyne ka yahay oo sharciga ah taas waa wax lagu farxo marka hore oo aan shirkaa ka dhexelay midda ku xigta waxay iga ballan qaadeen reconciliationka in ay saddexda dhib oo hadda ka taagan dhibaatooyinka ka aloosan galmudug in wax weyn laga qaban doono oo hay-adihii nala shaqay lahay iyo ngo-yadii iyo donariskii iyo ayaga iyo wax dhan aan u guntan doonno marka shirkan waxyaalaha ugu weyn aan ku farxo ka hela waxaa ka mid a markii ayna dhaheen waa wada shaqayn ayaa naga dhexaynaysa haddii ilaaha laga bilaabo hadda
dowlad goboleedka galmudug ka socotaa waxaa ka jira wasiirkii dib heshiisiinta tahay dhibaatooyin hadda khilaafyada ay ugu muhiimsan yihiin oo khilaafyadaas marka la xaliyo ay muhiim tahay in la dhiso golayaasha deegaanka oo dib heshiisiinta marka dhibaatooyinkaasi ma uga hadasha shirka iyo sida lagu xalin karo ha waaga hadalnay weliba waxaan ka hadlay in ngo-yada hay-adaha ngo-yada ee ka shaqeeya gobolka in wax anagu wax qof aanan ogeyn annaga iyo hay-adaan ogeyn inaysan imaanin oyna soo maraan oo dhuusmarrab yimaadaan oo sartifayd laga dhigo oo markaa ay aadaan sababtoo ah haddaan anagu ogeyn oo la shaqeeyo gruub gruubkiina ay arkaan in dowlad amba loo baahnayn nala baal maray ma heshiisiin karnaa dadka sooma laakiin haddaan eguyin inaan dawlad nahay oo annagu ayaga ku xirnay xoogay waxaa imaanaysa in dowladnimada meesha ay ka muuqato marka hay-adaha aan ahayn dawliga ayaan ka codsanay inay annagana soo maraan oo nala baal marin taasna waa nasiib aan halkan ku helnay waay hay-aduhu hore ay u shaqaynayaan qaarkood oo gobolka waa joogeen marka ma waxaad doonaysaa inay isdiiwaan gelin cusub sameeyaan sidee wax u rabtaan idinka taan rabno waa taas inaan diiwaangelin aan u samayno waxaan samaynaynaa hadda guddi la yidhaha guddiga dib u heshiisiinta commishinkaas markaan samayno commishinkaasaa shuqul ayagoo ku yeelo doona laakiin hadda inta ka shaqaynaysa oo hay-adadu ay meesha joogto oo khusuusan ka shaqaynaysa inay portfoliyada dib u heshiisiinta waxaan ka codsanaynaa inay isu soo diiwaan geliyaan wasiirka dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha federaalka ee dowlad goboleedka galmudug saalex cabdilaahi boostaale ayuu ahaa oo barnaamijka wadajir u waramayay mas-uuliyiinta kale ee aanu la kulannay waxaa ka mid ahaa wasiirka dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdikariin cali nuur oo aanu ka wareysanay dib u heshiisiinta ahmiyadda ay u leedahay dhismaha golayaasha deegaanka iyo madasha wadajir ee shirkeedii labiyo tobanaad muhiimaddii la siiyey muhiimadda gaara uu leeyahay wadajir khaasatan arrimaha dib u heshiisiinta waxay tahay waa bayskii laga bilaabi lahaa ee ka hirgeli lahayd wadajir iyo maaragtay barnaamijyada ay wadaan haddii ay degmo loo warrabo in la sameeyo maaragtay xasilin ama barnaamijka leeyahay stabilisationka waxaa gogoldhig u ah barnaamijka dib u heshiisiinta haddii aanan dadkii si dhaba loo heshiisiinin haddii aanan dadkii si rasmi ah laisugu keenin qof walba dadka waxaa ka dhex guuxaayo hadal waxbaa haya waxbaa kala gaaray dadka in la isku keeno waxa ay kala tabanayaan la dhegaysto kabacdina xal rasmi laga gaaro waxyaabaha meeshaan ka dhaxalna maanta waxay ka mid tahay in dadkii diyaar loo yahay in maaragtay la wada heshiisiiyo la dhaqan geliyo barnaamijkan wadajir wadajirna waxay ku dhaqan gelaysaa dadka in la heshiisiiyo
marka dhinaca dib u heshiisiinta golayaasha deegaanku laga hadlay muhiim ay tahay marka dib u heshiisiinta maxaad heshiisay dib u heshiisiinta waxaan u kala qaadnay saddex marxaladood istraatiijiga koowaad waxay tahay dib u heshiisiin kooban oo ku kooban degmooyinka la rabo in wax laga qabto barnaamijka wadajir qaybta labaad waxay tahay dib u heshiisiin ballaaran oo maaragtay deegaan kasta oo hirshabeelle laga fulinayo yacni maaragtay hadda golayaasha deegaanka waxaa laga dhisaa waa afar degmo afartaas degmo waxaa ka baxsan degmooyin kaleeto yacni maaragtay in degmooyin kaleeto lagu sameeyo outreach ah wacyigelin dib u heshiisiineed qaybta ugu dambaysaa waxay tahay yacni in la isku keeno bulshadii ka koobnayd maaragtay hirshabeelle si rasmiga loo fadhiisto si rasmiga loo wada hadalsiiyo si rasmigana go'aan looga qaato lasoo saaro wax la yidhaahdo xeerar dhaqangal ah oo ku saabsan dib u heshiisiinta ugu dambeyn arrinta waxaa laga hadlayay in degmo la gaarsiiyo heshiisiinta si loo helo goladooda marka arrintaasi sidee ku hirgeli kartaa waxay ku hirgeli kartaa waxay tahay degmo markii la yidhaahdo way kooban tahay degmo waxaa hoostaga waa tuulooyin waxaa hoostaga waa waa degmo iyo wixii tuulo iyo wixii ka siiya yacni dadka meeshaas waxraba ay qaabkii wax u qaybsanayaan yani dowlad goboleed kasta waxaa qeexayo dastuurkeeda yacni dadkii waa la isu keeni karaa dib heshiisiinta hadda la samaynayo degmooyinka waxay tahay waa qaabkii dadka ay wax u qaybsan lahaayeen wax ay leeyihiin ay ku wada heshiin lahaayeen la tusi lahay inay yihiin milkiilayaasha degmadaas degmo kasto yani dad baa dega qabiilo ayaa dega dadkaas in la tuso inay yihiin milkiilayaasha yani maarata degmadaasi laga dhaadhacsiiyo lagu wada heshiiyo qaabkii wax u qaybsan lahaayeen qaabkii ay wax uga soo bixi lahaayeen outcome ay u heli lahaayeen iyo markii intaas ay ka soo baxda kabacdi lagu dabaali lahaa wadajir cabdikariin cali nuur wasiirka dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo barnaamijka wadajir u waramayey ayuu kaasi ahaa wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle waxau sheegay sanadkan inay qorsheenayaan ilaa shan magaalo in laga hirgeliyo golayaal degaan waxaa ka mid a degmooyinkaasi oo islamarkaana wakhtiganba uu ka bilowday degmada washiq calle ayaan weydiinay siday u qorsheeyeen iyo sida looga mari dhali karo sanadkan qorshayaashaas laba kun sagaaliyo toban waxaa socday barnaamij la yidhaahdo wadajir oo soo socday muddo ma aragtay saddex maalmooda hadda aan wadnay horena ilaa laba kun iyo lix iyo tobanka ilaa iyo hadda intii lasoo gaaro muddo badan soo maraayay oo hadda la qabtay shirkiisii labaya tobanaad oo annaga haddaan hirshabeelle nahay waa naga horreeyey oo ma aragtay annagu labadii sanoo dambe oo hadda aan jirnay ayaan la soconay xaqiiqatan waxaa ka soo baxay shirkaas warmurtiyeedka adinka aad aragteen oo hortiina laga akhriyey oo ah maaragtay warmurtiyada aad u qiimo badan waxaana isleehay waxaa looga hadlay wixii loo baahnaa xilkooda badan ayaa looga hadlay si dhab ah ayaana la iskula qaatay wixii ka soo baxay meeshaas in la wada qaato lana fuliyo insha allahu tacaala marka dhinaciina maxaa qorshaha marka si guud shirka waxaa looga hadlay arrimaha dowladaha hoose ee waddanka oo marka si gaara hirshabeelle maxaa qorshaha annaga haddaana hirshabeelle waxaan barnaamijkan horaan qayb uga ahaynay oo ma aragtay markii uu dhammaanayaba waxaa lagu soo dhammaystiray oo lagu soo xiray magaalada jowhar ayuu ku soo gabangaboobay annagoo xiritaanka ugu dambeeyana degmada warsheekh oo aan uga jeedna markaas in aan rabnay si deg dega inaan uga bilowno ee dhismaha golaha deegaanka ayaan ku soo xirnay qiimahaas gaar ah ayuu horta annaga uu noogu fadhiyey tan kaleento waxaan annagu aan meesha aan la tagno aan geynay qorshaheenna dhow oo hadda sannadan gudaheeda waxaan rabnay inaan qabanno oo ma hadday noqon lahaaday ma aragtay barnaamijka xasilinta iyo dib heshiisiinta iyo ma aragtay dhismaha golaha deegaanka intaba barnaamijyadaas waa waa la tagnay xaqiiqatan wuxuu annaga aan la tagnana si aad iyo aad ayaa madashu u soo dhowaysay insha allahu tacaala waxaan hadda qorshe aan ku soo darnay ilaa iyo shan degmo in aan ma aragtay aan dhisi doonno haddii la karaana golaha deegaanka aan ka dhisi doonno sannadan laba kun iyo sagaal tobanka ay noo qorshaysan tahay degmooyinkaasoo hadda uu ka socdaba meesha la yidhaahdo warshiikh ou socdo maaragtay dhismihii ou socoyo oo hawsha lagu dhex jiro meesha la yidhaahdo beledweynna wacyigelinteeda iyo howlaheeda ay socdaan iyo maaragtay konsultaryada maaragtay wadatashiga dadka haddii ilaahay ka raalli noqdo magaalada jawhar iyo iyo buulo burto oo horey aan uga samaynay maaragtay wacyigelinta iyo dhammaantoodaan hore uga soo samaynay iyo degmada balcad insha allahu tacaala marka shantaas degmo ayaan ku tala jirnaa shantaas degmo ayaan ma aragtay barnaamijkaan meesha geynay insha allahu tacaala wuxoodii fankoodii waxoodina waa diyaar shaqada in la dhaqaajiyana waa waa la isku waafaqay insha allahu tacaala wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayuu kaasi ahaa dowlad goboleedyadii shirka goobjoogga ka ahaa kuna soo bandhigay gurihii ay ka gaareen dhismaha golayaasha deegaanka iyo caqabadaha ku horgudban iyo waxay qorsheynayaan sanadka waxaa ka mid ahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirkii hore arrimaha gudaha maxamed madoobe nuunow ayaa shirkaasi ku matalay koonfur galbeed soomaaliya guulihii ay ka gaareen dhismaha golayaasha deegaanka iyo caqabadihii laga bartay ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed uu ka wareystay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed runtii waxay aada ugu dadaashay inay hirgeliso mashaariic aada u badan dhanka dib heshiisiinta dhisida golaha deegaanka dowladaha hoose iyo barnaamijyo kale oo ka mid ah xasilinta marka dhammaan barnaamijyadaas runtii sida loo soo daadihiyey iyo shaqaalaha tayada leh ee wasaaradda kala shaqeeyey aadan ugu mahadcelina ka golo deegaan ahaan runtii wasaaradda arrimaha gudaha waxay fursad u heshay in ay dhisto ilaa iyo laba degmo degmada xudur iyo birdaale taas oo u suura gashay runtii in wasaaradda shaqaalaheedii iyo aniga ka wasiir ahaan aan aan wax badan ka baranay oo runtii noo suura gashay in maanta aan gaarno heerka wasaaradda ay gaarsiisan tahay waxaa hadda intii labadaas degmo oo la dardargeliyay kadib waxaa hadda noo diyaar ah oo socda degmada baydhabo iyo baraawe oo runtii meel fiican ay marayeen xilligii doorashadii ka hor loona joojiyey maadaama xilli doorasho la galay haddana diyaar ay u tahay wasaaradda inay dib u bilowdo labadaas degmo oo la dhammaystiro waxaa taa dheer degmada alberde oo runtii aada uga soo shaqeeyey in ay ayadana ay hesho fursadii lagu dhisi lahaa golo deegaan oo hadda ayadana meeshii ugu dambeysay ay marayso sitmaanadan hadda bilaabanayna suuragal hadday noqoto insha allah in la bilaabo aan rabno oo daafurkii oo kick off meetingkii ugu horeeyey labadii sitmaan lasoo dhaafay baydhabo lagu qabtay haddana loo diyaargaroo waayo in la tago degmada bulshadii lala kulmo la daafuro taasna runtii waxaa nasiib u yeelanaya wasiirka cusub hadda yimid annagana kala shaqayn doonaa insha allah dhammaan shaqaalihii ku fircoonaa howlahan anna markasta aan diyaar u ah inaan heli hoo aan la garab taagnaado marka degmada alberde ayaa hadda tan ugu cusub ah oo dhisidii golaha deegaanka runtii la hirgelina intaas markaan kasoo tago shirka hadda aan u joogno wasiir framework runtii waa shir aada muhiim nooga ah waa shir runtii dhammaan wasaaradihii dowlad goboleedyada ay ku midoobaan oo iskugu yimaadaan runtii wax kastoo barnaamijkaas golaha deegaanka dhisidiisii iyo hay-adihii cusub ay kusoo biireen oo runtii fursad weyn u noqon doonta wasaaradaha arrimaha gudaha sidii wada shaqeyn ay u samaysan lahaayeen ayaa ah mid runtii looga qeyb qaadan doono wasiirkii hore arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed madoobe nuunow oo barnaamijka wadajir u waramayey ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka wadajir ee toddobaadkan ciddii uu seega waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dotnet iyo weliba barta bulshada ee barnaamijka wadajir sida facebooka iyo weliba twitterka
wadajir bay laba gamcood wax u qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax u qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal